kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartan u dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba horaantii bishan maxkamadda sare ee faransiiska ayaa taageertay go-aankii dowladdu ay ku mamnuucday gabdhuhu inay cabaayadaha usoo xidhaan dugsiyada markii hore ee sharcigan ay dowladdu ansixisay kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha gaar ahaana kuwa muslimiinta ayaa ku dooday in arrinkani yahay takoor lagu beegsanayo dadka muslimiinta ah dadka ka faallooda xiriirka ka dhexeeya muslimiinta iyo waddankaasi ay degan yihiin ee faransiiska ayaa sheegay in go-aankani meesha ka saarayo doodii gabdhahaasi in ay xidhan karaan dharka nooca cajabiya waa maxay sababta ay muslimiinta dalkaas ku nool iyo dowladda inta badan iskumaan dhaafaan baris miyay ka sharci duwan tahay wadamada kale ee yurub oo iyagana ay muslimiin badani ku nool yihiin barnaamijkeenna ayaynu ku eegeynaa waxaan ahay cabdixaafid kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka dowladda faransiiska ayaa mamnuucidda cabaayadaha ku sababaysay mabda'a dastuuriga ah ee cilmaaniyadda faransiiska laakiin muslimiinta faransiiska ayaa ku doodaya sida ay gabdho arday ah oo cabaayado ay xidhan yihiin ay khatar ugu noqon karaan mabda'a faransiis gabdhaha dugsiyada dhigta ee muslimiinta ah ee xidha cabaayadaha boqolkiiba waxa ay ka yihiin ibir dhibic ibir ibir ibir shan marka la eego ardayda dugsiyada dhigata waa maxay haddaba sababta keentay muranka cabaayadaha iyo gabdhaha ardayda muslimiinta ah balse inta aynaan eegin jawaabta su-aashaasi dadka ka faallooda arrimaha faransiiska iyo muslimiinta ku nool dalalkaas ayaa qaarkood qaban inaanay labada dhinac isku sal bannaanayn waa maxay sababtu maxamed sheekh oo degan magaalada liil ee dalka faransiiska ayaan su-aashaasi weydiiyey cabdixaafido walaal horta dowladda iyo muslimiintu lama odhan karo iskumasan banaana laakiin waxaa jirta soone ay dowladdu maamusho oo ah sida dee meelaha waxbarashadoo kale oo dadka muslimiinta cadaadis badan ku haysa oo masalan dowladdu waxay leedahay anagu dowladeeda diin way ka madax banaantay laaig weeyaan wax la yidhahdo ama laaisite marka waxa weeyaan dugsiyadii ayaa layidhi laguma maxaan ku dhahday diin laguma muujinayo dumarkii islaamka ahaa bilaa xijaab bay kusoo gelayaan marka berigii hore niqaamkan baa la diiday iminka waxaa lagu daray xitaa cabaayadihii hoosaa lagu daray taasaana sababtay iminka culayska faraha badan laakiin de muslimiintu sidooda kale waa u xor wadanka way ka shaqaystaan masaajido ciddaa ka badan baa lagu leeyay waxaa lagu qiyaasaa muslimiinta halkan ku nool sideed milyan ilaa sideed milyan iyo badh tan iyo bilowgii sana dugsiyeedka faransiiska gabdho badan oo arday ah ayaa dib looga celiyay dugsiyada kadib markii ay soo xidheen cabaayado waxaa ka mid ahaa gabadh shan iyo toban jir ah oo soo xidhatay dharka ay gabdhaha jabaniiska ahi dhaqanka u leeyihiin qaar ka mid ah culimada muslimiinta faransiiska degan ayaa sheegay inay dowladda faransiisku farabaan ku hayso qaabka ay gabdhaha muslimiinta ahi u labistaan xataa haddii ay gabdhaha ardayda ahi soo xidhaan dhar balaqsan oo aan jirkooda ku dhegsanayn waa ka mamnuuc dalkaasi markay dugsiyada imanayaan waxaana jirtay ardayad sidaas samaysay oo dugsiga laga celiyey haddii aynu usoo noqonno su-aasheenii hore waa maxay sababta ay dowladda faransiisku gabdhaha muslimiinta ah ugu diiday inay dugsiyada usoo xidhaan cabaayado waa kan mar kale maxamed wadanka faransiisku wuxuu kaga duwan yahay wuxuu doonayaa inuu diintii bedelo dadkii bedelo marka halka ay iskaga hor iskaga dhacayaan muslimiinta iyo dowladdu waxa weeyaan dowladdu waxay maamushaa dhammaan adeeaee adeega ama baahida bulshada oo dhan iyadaa maamusha ay ugu horeyso halka dee ubadka laga soo barbaarayo iskuulkii jaamacadihii waxaasoo dhan marka waxa weyaan meelihii ay maamuleysay ayaa waxay qasabtay inaan la muujin wax diin haba yaraatee ku shaqo leh marka iminka cabaayadaha ama niqaamka ama hablaha garbasaaraha loo diiday maaha wax sharcigu wadanku ay baarlamanku ogolaadeen ama ay soo dhigeen laakiin waxa weya nin wasiira oo cunsuriya oo runtii wasiirka waxbarashada dalkan ah ayaa wuxuu ku soo saaray digreeto wasiir uu ku mamnuucayo arrimahaas oo wasiirkana wuxuu aha wasiir marka horeba ololo lagu galay oo dadka ninka gobol wadankan haystaa wasiir buu ahaa uu cod ku helay uu kaga helay dadka xagjirka islaamka kasoo horjeeda marka wuxuu soo saaray runtii digreeto uu ku mamnuucayo in dadk in habluhu ay qaataan xijaab cabaayad noocaasa weliba uu sharaxayu le ta nooca u eeg ta nooca u eeg laakiin wadankani walaal waxaweyaan waxay leeyihiin meelaha annagu aanu maamulno diin laguma arki karo nabiil ba-odi oo ah qareen u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in inta ay dowladdu xal abuur ka dhigayso in shay dhar ah oo ay gabadh ardayad ah ee xidhan tahay ay saameyn ku yeelanayso shuruucda iyo dastuurka faransiiska waxa ay ahayd inay eegaan akhlaaqda guud ee ardayda arrinkana waxa uu yidhi waxa uu sharciyeynayaa takoorid ku sal leh jinsiyad iyo diin intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafid cawar ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqda maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay ijmac wanaagsan